أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد tafsiru suurati اlmu'miniin ayaan halkan ka gelaynaa ama suuratu lmu'minuun suuratu lmu'minuun waa suura makiya qur-aankii qabla alhijra soo degay ibnu cabaas iyo sida uu tilmaamay iyo keyrkiis suuraddan guud ahaan waxyaabaha ay daweyneyso ama umuuraha ay cilaajineyso waxaa ugu badan iimaanka umuuraha ku tacalluqo iimaanka oo ay isugu jiraan yacni alimaanu billahi tacaala alla oo la rumeeyo iyo nubuwada iyo risaalada oo la rumeeyo iyo umamkii hore oo rususha ka hor yimid oo risaalada aan rumaynin sida alla uu halaagay taasoo marka ilaahay subxaanahu watacaala ictibaar iyo cibro qaadasho uu markaa uu ka yeelay macaanidaas baa marka iyo qiyaamaha iyo axwaasheeda iyo ayay suuraddu ka warramaysaa intaa mawaadicdeedu inahaasay u badan tahay allah subxaanahu watacaala suuradda wuxuu ku bilaabay sifaatu lmu'miniin mu'miniinta tilmaamahooda qaala tacaala alla wuxuu yidhi bismi illaahi araxmaani araxiim qad xaqiiqe eh aflaxa waxaa liibaanay oo guulaystay almu'minuuna mu'miniintii baa liibaaneen oo guul iyo liibaan dhexdeed ayay joogaan aladiina kuwii hum iyaguba khaashicuuna kuwii khushuucayay ah fii salaatihim salaadooda dhexdeeda kuwa ku khushuuco ah waaladiina kuwa hum iyaguba mucriduuna kuwa kasii jeedo ah can illagwi waxa maalaayacniga ah ee lagwiga ah oo aan faa-iidada adduuniya aakhira toona ku lahayn markaa suuradda alla wuxuu ku bilaabay qad xaqiiqahe aflaxa waxaa liibaanay qad marka haddii ficil maadi la geliyo laba macnaba way keeni kartaa taxqiiqna waa keenaysaa oo waxaa dhab ah waay xaqiiqna ah waxaa kaley maadiga u dhaweyneysaa xaadir mudaaric oo kale ka dhigaysaayo xaadir bay u dhaweyneysaa marka qad aflaxa almu'minuun mu'miniintii baa guulaystay xaaladooda ayaa guulba markaas ah waay oo ficilkii marka maadiga ahaa ee lasoo dhaafay qaddaani xaalo ayay u dhaweyneysaa xaal iyo yacnii waqtigaa la taagan yahay bay u dhaweyneysaa walidalika ayaa muqiimka qofka aqimaya uu yidhaahdaa qad qaamat isalaatu qad qaamat isalaa yani salaadda hadday taagan tahay waay waa lasoo dhaafay ma laga wada marka qadani maadigii marka xaadir ayay usoo dhaweyneysaa macnuhuna marka waxay tahay qad xaqiiqo ahee aflaxa yacni waa liibaaneen liibaanay hadda ku dhex jiraanba almu'minuuna mu'miniintii mu'miniinta marka waa ayo aladiina kuwii hum iyagu khaashicuuna kuwa khushuucaya ah fii salaatihim salaadooda dhexdeeda kuwa ku khushuucayo tilmaanta koowaad marka inay salaaddii ku khushuucaan baa laga dhigay wa aslu lkhushuuci assukuun khushuuca asalkiisuna waxa uu yahay deganaan iyo iyo xasiloonaan macnahaas ayaana marka kalaamu lmufasiriin uu ku wareegayaa sida ay markaa ku macneeyeen khushuuca ayb khushuucooda marka ay salaada ku dhex khushuucayaanna waa inay alle isu duleynayaan oo ay waxa ay akrinayaanna ay ku tadabburayaan ee hoostoodana ay fiirinayaan oo meesha ay ku sujuudayaan ay eegayaan oo aynan marnaba fiirinaynin kor iyo meelahaas ayb nabigana sala allahu alayh waali wasalam waa kii reebay in qofku marka uu tukanayo uu fiiriyo kor ayb khushuuci marka deganaan iyo xasiloonina waa keenayaa dhaqdhaqaaq la-aan qalbigiina in lasoo xaadiriyo oo xagga alle subxaanahu watacaala loosoo xaadiriyo iltifaatka milicsiga midig iyo bidixna la joojiyo oo qofka keliya un uu hortiisa meeshuu ku sujuudayo uu fiiriyo xadiidka nabiga sal ll l slamna waxaa la su-aalay salaada oo lagu jees jeesto oo qofka ishiisa ou isha walac walac uu ka siiyo hadba midig iyo bidix iyo uu ujeediyo wuxuu yihi huwa اkhtilaasun ykhtalishu shayطaanu min salaati اlcabdi iltifaatku waa dafid ou dafayo shaydaanku qofka salaadiisa oo wax ka qaad qaadanayo hadba wax ka dafayo weeyaan buu yihi nabiga salى اllahu عalayhi wasalam xadiid kalena wuxuu ahaa laa yazaalu اllahu muqbila calى اlcabdi maa kana fi salaatihi alle ka zuuli maayo inuu addoonka usoo jeedo inta uu salaadiisa isaga yacni uu salaadiisa ku dhex jiro maa lam yaltafit intuunan milicsanin addoonka faida altafata acrada canhu haddii uu milicsado ilaahay waa ka jeesanayaa kaasi ayb ficilada badan iyo waxyaabahaasna intuu salaada ku jiro qofka inuu iska ilaaliyo waatii nabiga sal ll l slam uu reebay qofka marka uu salaada ku jiro inuu mar walbaa wejiga tirtirto oo markaa uu yidhi ha iska daayo fa ina araxmata tuwaajihuhu ayb waladiina kuwii weeyaan hum iyaguba mucriduuna kuwa ka jeesanaya ah can illagwi lagwiga lagwiga ibnu cabaas wuxuu ku fasiray fii riwaayati cataa ashirku billaah laqwigay ka jeesanayaana waa maxay laqwigu waa shirkiga ilaahay loo shariigi yeelayo ayb xasanulbasrina waxa uu yihi can ilmacaasi macaasida ayaa loo jeedaa wahuwa kulu baatilin walahwin wahaslin waa baatil kasta iyo wax kastoo lacib iyo dheeldheelo lagu daaho oo dhan way ayb waxaa kaloo ibnu cabaas laga wariyey laqwiga inuu baatilka uu ku sheegay ee aayado badan baana ilaahay mu'miniinta ku ammaanay oo sidan oo kale laqwiga inay kasii jeedaan waidaa samicuu lagwa acraduu canhu laqwi hadday maqlaan waa ka jeestaan suuraة الfurqaanna wاladiina laa yashhaduuna الzuura waإidaa maruu biاlagwi maruu kiraaman ayay ahayd aayaddu macaanidaas baa marka meesha taal oo aayaddu marka ay tilmaamaysa aayadahaas baana la macno ah wاladiina kuwii hum iyaguba mucriduuna kuwa kasii jeedsanaya ah can اlagwi baaطilka lagwiga marka wax kastoo maa laa yacniyo adduunyadaadina aan nacfi ulahayn aakhiradaadana aan wax nacfiya ulahayn waay haddii ay dembi yihiinna kaba sii daran ayb maantana adduunyadii waxay isku bedeshay lahwi iyo la iyo laqwi iyo lacib oo qofka inta waxoogaa yar soo shaqaystaa waqtiga intiisa badanba wuxuu ku dhuminayaa maalaa yacni ama maba shaqaysanayaba maalaa yacni unbaa marka lagu dhex jiraa waxa ugu badan maalaa yacniga ugu badanna dhanka ciyaaraha ayuu hadda ka jiraa oo waxaa dhacayso qofka waqtina inuu banoonigii uu cayaarayo waqtina uu daawanayo u fiirsanayo waqtina uu ka sheekeynayo oo saaxiibadii uu kala sheekeysanayo noloshii dadka loo abuuray ee liyabluwakum ayukum axsanu camalan maanta waxay ku dayacmaysaa waxaan adduunna wax kasoo gelaynin qofka aakhiradana aan wax ay kasoo gelay aan aan jirin ayb waladiina kuwii weeyaan mu'miniinta hum iyaguba lizakaati zakadii faaciluuna sameynayeen halkan marka lizakaati laba macnaa ku jira lizakaati bimacnaa litaskiyati yacni waxyaabaha zakada in laga wado qofku inuu naftiisa dhowro oo xumaanta iyo wasaqda shirkiga iyo bidcada iyo macaasida uu ka ilaaliyo qad aflaxa man zakaaha waqad khaaba man dasaaha baa laga macnaynaha faaciluunana markaas waa u munaasab oo macnuhu marka wuxuu noqonayaa waladiina kuwii hum iyaguba lizakaati isdahiridda macaasi iyo dunuub iyo ay iska dahiraan faaciluuna sameynayeen oo yacni waxay sameynayaan inay macaasidana iska dahiraan akhlaaqda wanaagsanna isku dahiraan daacada rabbina marka ay isku dahiraan macnaha labaad zakada in laga macneeyo maalka la bixiye zakadaba ah sidaa marka haddii loo macneeyo faaciluuna waxaa la dimnisiinayaa tadmiin ayaa ku jiro ay mu-adduuna wa mu'tuuna ayaa la dimnisiinayaa macnuhuna marka wuxuu noqonayaa waaladiina kuwii hum iyaguba lizakaati zakada faaciluuna mu-adduuna gudanayeen kuwa zakada guto oo bixiyo aayadda marka labadaa macnaa ku jira qaraa-inta marka la fiiriyana waxaa xoog badan macnaha hore oo inay naftooda dahiraan bay sameeyaan ay ku dhaqmaan saana marka qariinada xoojinaysa waxaa ka mid a suuraddu waa suura makiya zakadana waxay soo degtay sanadii labaad iyo wixii ka dambeeyey oo madiina hijrada ayay zakadu soo degtay marka aayad aayadduna waa waa qabla alhijra ayay soo degtay marka macnaha meesha ku jiraa wuxuu yahay zakadani tii la yaqaanay maahane waa ataskiyatu masderkaa laga macneynaa marka ayb qofkuna ada inuu nafsadiisa dahiro xumaanta iyo radaa-isha iyo foolxumada uu ka dahiro waa wax aada iyo aada muhim u ah waay oo naftan ilaahay fitra ayuu ku dhaliyaa marka hore oo ilaahay subxaanahu watacaala nafsadda xaqi inay garanayso oo xaqi ay xaggiisa u leexanayso iyo ayay ku dhalanaysaa ku weynaanaysaa wanafsin wamaa sawaaha faalhamaha fujuuraha wa taqwaaha qofkaa marka qad aflaxa isagiibaa marka naftii ama dahirayo ama wasaqeynayo qad aflaxa man zakaaha waqad khaaba man dasaaha marka fidrada in la kaalmeeyo wa marka waaladiina kuwii weeyaan mu'miniinta hum iyaguba xaafiduuna ilaalinayeen lifuruujihim farjiyaalkooda waa kuwa farjigooda ilaaliyo halkana cifa ayaa mus ayaa mu'miniinta lagu sifeynayaa ilaa calaa aswaajihim xaasaskooda korkooda ma ahane yacnii xaasaskooda xaggooda mooyaane oo aynan iyagu farjigooda ka ilaalinaynin oo ay markaa xalaal ugu isticmaalayaan ow amase maa calaa maa kii korkiisa maahane malakad ay hanatay aymaanuhum midigyadooda waxay hanteen maahane waa addoomihii fa inahum iyagu gayru maluumiina kuwa aan la dagaalaynin waaye oon lagula dagaalaynin xaas iyo addoommadooda faman qofkii ibtiqaa doono oo dalbo waraa'a daalika siwaa daalika kaagaa wixii kasoo haray xaasaskii iyo addoomihii la surriyeysanayay wixii kasoo hara qofkii doono fa ulaa-ika kuwaadaa hum iyaga unbaa alcaaduuna kuwa xadgudbay ah halkanna marka cifadii iyo qiimigeeda la tilmaamayaayo mu'min tilmaantii waa inuu dhowrsan yaho farjigiisa ilaaliyo muxuu ka ilaalinayaa marka xaaraantuu ka ilaalinayaa cifadaasina marka ada suuradda soo socoto suuratu nisaa baaba aada uga warama suuratu nuur baan ujeedaa ayaa aada uga waramaysa oo asbaabteeda iyo fawaa-ideeda iyo sida laysu amray iyo ayay ka waramaysaa ee dhowrsanaantana waxaa ku xiran laba shay oo shay waxa uu yahay dadka nasabkooda oo haddii maanta zinada dadku aynan u kala soocnayn nikaax iyo sifaax zine iyo nikaax hadday iskugu mid dadka unoqo u noqdaan ummaddu siday isu dhaleen iyo ansaabtoodii waa khaldamaysaa ta kale haddana dhibaato kalena way keenaysaayo cirdiga waa meesha qofka laga ammaano ama laga caayo waay qofkan haddii sharafba uuna lahayn oo sharafkiisii zino iyo qadaf iyo wax lamida uun lagu googoynayo waxaa laga yaabaa marka meeshaa in dhibaataba ay ka dhalato ummado ay isku laayaan cifadaasi marka wax aada u qiimi badan waaye dhowr suurad buu alla uga hadlay dhowr aayadood buu ugaga warramay nebigana sal ll l slam aada iyo aad ayaa loo ayuu ayuu udhi ayuu uga hadlay walidaalika cifo si loo helo ayaa waxaa laba xad ayaa la waajibiyey qofka zaaniga in la xado ama dhagaxa lagu dilo haddii uu nikaax soo maray ama in markaa boqol karbaash lagu dhufto hadduu doob yahay sanadna ummadda laga dhex musaafuriyo xadka labaad waxa uu yahay qadafkau ku saabsan yahay ninkii qof iska qadfo uu yidhaahdo zaani baa tahay ama zaaniyad baa tahay hiblaayoy isagana marka inaan la dhaafino hadduu markhaati keeni waayo sideetan in lagu dhufto waxaasoo dhan marka waa siyaanatan lil acraadi acraadda marka iyo ansaabta in la ilaaliyo maantana taasi waxay ku fadhisan male maxkamad beenaadka dadka loo sameeyey oo ummaduhu ay sameeyeen cadaalad lagu tilmaamayo qodobkaa marka zinada iyo qadafka iyo macno weyn uma laha oo haweentu hadday rabto zinada ninkuna ou rabo sharcigu wuxuu diidaya male qofkaas qof dembi ou ka galayna male haddii maanta la yidhaha war waxaani dembi weeyaan ama lagu qayliyana waxaa laga yaabaa sharciga ama maxkamaddu inayba tiraahdo maxaa dhacay iyada maa dacwo qabta ma iyadaa la kufsaday mar haddaan la kufsanin oo iyada raalli ka tahay qof weynna ay tahay wax dhibaato ay leedahay male oo halkaa marka cirdigii halkaas u marayaan halkanna marka ilaahay mu'miniintii baa marka cifada iyo yacni dhowrsoonaantu ku ammaanayaa waladiina kuwii weeyaan mu'miniinta hum iyaguba xaafiduuna ilaalinayeen lifuruujihim farjiyaalkooda ayb hadda aayaddan marka nimankay gaar ahaan uga hadlaysaa haddana ilaa calaa aswaajihim ilaa min aswaajihim calaa bimacnaa min weeyaan wa xuruufu sifaati mutacaaqibatun ama yanuubu bacduhaa bacdan calaa bimacnaa min waay marka ilaa calaa aswaajihim ilaa min aswaajihim xaasaskooda xaggooda maahane iyagu xaasaska iska ilaalin maayaano waa u waa u tegayaan oo xaajadooday ka gudanayaan maxaa yeele waa u xalaal oo nabigeena waa ka yihi sal lla ly slam istaxlaltum furuujahunna bikalimati illaah haweenkii baad farjigooda xalaashateen waxaadna ku xalaashateen ilaahay kelimadiisa ilaa calaa aswaajihim waa kaa marka marka laleeyahay ilaa calaa aswaajihim xaaska sidaa doontaa ugu tegi kartaa lagama wado iyo mar kastana waad u tegi kartaa macnuhu ma ahan waa marka ay kuu bannaan tahay oo istitnahaani ou dhacayaa waa haddii maanic ounan jirin amaa haddii ou maanic jiro ma bannaana iyadana waa ku dambaabaysaa sida iyadoo xayd qabto oo kale haddaad iskaga tagto haweentii xaaskaygii waayaad leedahay xayd iyadoo qabtaa u tagtay waa ku dambaabaysaa maanic weeyaan marka xaydka kaa celiyo haweentii marka inaad jimaacdo waa dihaartay oo waxaad tihi hooyaday oo kale iga tahay ama walaashay oo kale ayaad iga tahay baad tihi markaad dihaarta adoon kafaaro gudanin ma u tegi kartid ilaa min qabli an yatamaasaa buu alla yidhi intaynan istaabanin waa kafaaradii in lala imaado adoon kafaaradii la imaanin ma u tegi kartid haweentaas iyadoo weliba ay tahay xaaskaaga oo aynan weli kaa furnayn ayb ow amase maa malakad waxay mimaa malakad minman xaggiis ma ahane maa bimacnaa man waay malakad ay hanatay aymaanuhum midigyadooda waxay hanatay maahane waxaa midigyadoodu hanatay maxaa laga wadaa addoommada wa ee ninku marka haddii uu addoon leeyahay addoontaasi marka inuu ku istimtaaco ama uu yacni u tagaa waa u bannaan tahay iyadana marka waa haddaan maanic jirin waay maanic baa jiri karo maanicu muxuu noqon karaa walaasheed buu addoonnimo ku haystaa oo ugu tagaa iyadii middaan kale ma u tegi karaa marka maya laba yacni haween oo isla dhalatay labadana adiga addoon ay kuu yihiin labadooda ma u tegi kartid waa inaad marka mid unbaad ku ekaanaysaa midda kalena waad yacni ka joogaysaa haddaad midda kale u baahato middaan waa inaad samaysaa sabab aada iskaga manciso oo ah inaad ama qof nin u guurisood ku darto hadday mar nin ay qabto haddee addoontaaduba ha ahaato haddayba nin leedahay adi uma tegi kartid ow maa malakat aymaanuhum laftooda mawaanicdaabaa ku jira hadday addoontu nin leedahay uma dhowaan kartid walaasheed haddii aada u tagto iyada ma ma la jamcin kartid oo aayadda wa an tajmacuu bayna alukhtayni ilaa maa qad salaf ayaa xoog badan iyo aayaddan laba cumuum oo iscaariday waay u fiirsadan oo cuhmaan baa la su-aalay oo waxaa la yidhi laba addoon oo yacni isla dhalatay oo walaalo a ninku addoonnimo ma u haysan karaa markaasuu cuhmaan wuxuu yidhi axallathumaa aayatun waxaramathumaa ukhraa waxaa xalaaleysay aayad aayad kalena way xarimtay yuu yidhi aayadda xalaaleysay ow maa malakat aymaanuhum waay leanna maadu cumuumaa ku jiro cumuumkuna marka waxay keenayaan hal iyo laba iyo saddex iyo si kasto wa an tajmacuu bayna alukhtaynina cumuum baa ku jiro lianna ukhtayn waa ismu jinsi al la geliyey waay waa ism yani waxaan ujeedaa al ay ku jirto muxallan bial marka al ukhtayni marka la yidhaahdo waa walaal kasta waay ama xor ha ahaato ama laba addoomo walaalo laba addoomo ah oo walaalo ahba ha noqdaane marka labadii aayad labadiiba cumuu waa laba caam oo iscaariday waay labada caam markay iscaaridaan usuululfiqiga cinda tacaarud waa in tarjiix la raadiyo lakala rajaxaa waxaana la rajaxay aayadda wa an tajmacuu bayna aluktayni ayaa markaa la rajaxay oo iyada ayaa dalaaladeedu aada uga xoog badan tahay leanna aayaddaas culummada waxay yidhaahdaan waxaa lagu soo kaxeeyey siiqad masaaqa almuxaramaat aayadda wa an tajmacuu bayna aluktayni ay ku jirta maxaa aayadda loo keenay haweenka adiga kuu bannaan iyo kuwan kuu bannaanayna lagu sheegayay markaas laakiin aayaddaani wax kalaa lagu sheegaya dhowrsanaan iyo cifo iyo ayaa laga hadlayay maadaama taasi ay maqaamka uga caddahay iyada ayaa ka raajixnimo badan marka ayb labada dhowrkaa masalo fiqhi abaa aayadahan ku aayaddan ku jira marka ilaa calaa aswaajihim ilaa min aswaajihim xaasaskooda maahani aw amase maa malakad maa aw amase maa ay man axad xaggii maahane malakad ay hanatay aymaanuhum midigyadooda fa inahum iyagu nimanku hayru maluumiina kuwa la eedeynaya ma ahan oo lagu eedeynayo inay xaas iyo addoon u tagaan waxaa kaloo bil ijmaac aayadda aan soo gelaynin kuna jirin haweenka haweenta iyada hadday addoon addoon ay leedahay naag baa addoon addoon ay leedahay addoon iyada waa naag addoon nin abaa iyada ay leedahayoo ay gacan yacni milkisay ama aabaheed ha ka dhaxasho ama ha soo iibsatabe haweenta marka iyada xorta ah ninka iyada iskale ma u tegi karaa marka ma ugu tegi karaa ma ugu tegi karaa marka addoonnimo yacni kown iyada maku ninka ninka addoonka u ah ma ku raaxaysan kartaa sida ninkuba ou naagta addoonta ah is ugu istimtaaci karo iyada ma loogu istimtaaci karaa maya bil ijmaac bay xaaraam u tahay nacam ayb ijmaacaas marka qurtubi iyo culimo badan baana soo guuriyeen waxaa kaloo aayadda marka laga fahmay mas'ale usuuli ah oo damaa-irta mudakarka oo gaarka ah haween ma soo gelayaan leanna hadda aayaddu fa inahum gayru maluumiin waladiina hum hum waa damiir oo munfasil ah oo lilmudakar lijamci lmudakar loo loo mudakar jamaca loo isticmaalo marka marka horeba haweenu maba soo gelayaanba ayb haweenta iyaduna marka waa sidaa xataa haddii haweenta iyadoo xor ah nin addoona ou qabo nin addoon ah ou guursado ou qabo maalan oo iyada saas ay ku faraxsanayd haddii ay yeelato iyada awal addoonow ahaa nin kala iska lahaa iyadou qabay iyadiibaa ninkiibay ka gadatay marka intay la macaamishay bay ka gadatay ninkeediibaa marka iyada kusoo wareegay oo milkigeeduu soo galay waa u dhammaatay nikaaxii hore waa ka joogaysaa marka sina marka yacni ugu tegi maayo oo addoonnimo mar isagoo iyadoo isagoo iyada addoon u ah haddana ma isticmaali ka ma isticmaali kara ninnimo isaga markaa wuu ku isticmaali karaa laakiin wax kale maya fa inahum iyagu markaa hayru maluumiina kuwa la eedeynayo o la dagaalaya ma aha oo ladaga arrintaa lagu dagaali maayo xaaska iyo laguma haysto iyo addoommada faman ibtaqaa faman qofkii ibtiqaa dalbo waraa'a daalika kaagaa wixii kasoo haray ibtiqaa marka mafcuulkeeda waraa'ada waaye siwaa daalikaana laga wadaa waraa'ada hadda faman qofkii ibtiqaa doono waraa'a daalika siwaa daalika kaagaa wixii kasoo haray qofkii dalbo fa ulaa'ika kuwaadaa hum iyagu unba alcaaduuna kuwa xadgudbay ah yani siwaa daalika ishaaradu maxay ku dhaceen xaaska iyo addoon wixii aan ahayn qofkii wax ka dalbo waxay noqonaysaa xadgudub iyo markaa qofkii markaa yacni inuu xadgudbay ayb kuwaabaa marka wuxuu leeyahay alla subxaanahu watacaala fa ulaa-ika kuwaada hum iyaga unba alcaaduuna kuwa xadgudbay ah ay aldaalimuuna almutajaawizuuna min alxalaali bay dhaafeen ila alxaraami bay u dhaafeen marka halkan marka si kasta oo labadaa wax dhaafsiisan oo qofku uu shahwo iskaga keeno ama isaga ha iska keeno ama yacni si kale meel kaleba ha ku gutee aan labadaa ahayn waa xaaraan ayb aayaddan marka macaanidaay waxyaabaha o dhan baa marka marka loo daliishadaa ayb wاladiina hm liamaanaatihim wacahdihim raacuun wاladiina kuwii weeyaan mu'miniinta hum iyaguba raacuuna ilaalinayeen liamaanaatihim amaanaadkooda iyo wacahdihim ballamadooda amaanadooda iyo ballantoo iyo ballamadooda yay ilaaliyaan mu'miniinta ayb amaanaadka marka ibnu kathiir isagu liamaanatihim buu aqriyey cala tawxiidi waa ifraad buu aqriyey halkan iyo suurat lmacaarij sa'ala labadaba ayb liamaanatihim inta kalena liamaanaatihim bay akhriyaan amaanaadkuna waxaa loo jeedaa dhowr macno baa lagu macneeyaa waxyaabaha dadka ay isu dhiibtaan qaar waxay yidhahdeen wixii ammaano ah lagu dhiibtay xifdi ilaali qaar kale culimada waxay yidhahdeen ammaanada maya ee waa waxa qofka iyo alla ka dhexeeya ee dadku aynan arkaynin aynan arkaynin badanaa masalan waxyaabaha ilaahay ku amray dadkana ma ku arkayaan mana ku fahmayaan waxyaabahaasi masalan janaabada oo kale tusaale usoo qaadanayan qofka inuu iska mayro inaad janaabootay iyo inaadan janaaboonin adig alla unbaa is-og waxaa lagaa rabaa marka inaad ilaaliso awaamirta waxyaabaha alla ku amray dadkuna aynan kugu daalacanaynin waaba ammaanay alla xag dartii u ilaaliyo ammaanada labadana marka waa la dhihi karaa waxaa kaloo lagu macneeyaa mas-uuliyaadka waladiina hum liamaanaatihim mas-uuliyaadkaa loo jeedaa mas-uuliyaadkuna da aayaddii suuratu nisaa baan kusoo marno in allaha yaamurukum an tu-addu lamaanaati ilaa ahliha iyo wacahdihim ballamadooda ballantuna marka waa cuquudda dadka markaa ay la galaan iyo ilaalinayaan cuquuduhum alatii caaqadu nnaas ballanta aada marka dad la gashay ha noqoto ganacsi ha noqoto heshiis wax alle waxay noqotaba ballantaa marka in laga soo baxo xadiidka nebigana wuxuu ahaa almuslimuuna calaa shuruudihim muslimiinta shuruudda ay degsadeen iyagu yay dul taagan yihiin waana ilaalinayaan taana marka waa lagu ammaano mu'miniintu dad khaa'iniina ma aha xataa ummado kale heshiiska lala galo haddii gaalo heshiis lala galo waa inaan heshiiska lagu khiyaanin waxaan soo marnay haddii iyaga khiyaano laga dareemo iyo inay xoogaa meel ka wareegan rabaan marka la dareemo maxaa la sameynaa aayar maa inta laga aamusaa layska garaacayaa maya waa loo sheegayaa marka si labada qoloba si ay ogaal ah baa marka heshiiskii loo baabi-inaya wa imaa takhaafanna min qowmin khiyaanatan fanbid ilayhim calaa sawaa bu alay marka aad marka muslimiintu waxay ugu muuqan jireen gaaladana uga adkaa jireen ugana guulaysan jireen sifaadkan in allaale inta sifaadkan dadku ay ku dadaalayaan waa inta ay guusha u jirto in allaale intii qabash iyo isku qas iyo dhib lagu jirana oo tilmaamahan laga fogaadana de waa inta markaa garabka laga baxayo garabka muslimiinta marka garabkooda marka oo alla ka baxayo si ay iyagu marka usoo laabtaan gaalada iyaga de wixii xoog badanaa markaa iska adkaanaya laakiin marka aad rabto adiga maciyada rabbi markaad rabto waa inaad iyaga horta rabbi ka xigsataa oo aada adiga ku dadaashaa waxa rabbi subxaanahu watacaala uu ku farayo sifadaadu sifo mu'min ay noqoto aadan khaa-in noqonin waladiina hum calaa salawaatihim yuxaafiduun ahmiyadda salaada ay leedahay laba jeer baa lasoo celiyey marka awalna ha lagu khushuucay ahayd marka labaadna waa kan waladiina kuwii weeyaan mu'miniinta hum iyaguba yuxaafiduuna ilaalinayeen calaa salawaatihim salaadahooda korkooda ilaalinayeen ay calaa awqaati salaatihim salaadooda waqtiyadooday ilaaliyaanoo waqtiga salaada ay tahay ay soo gasho oo awalul waqtiga iyo waqtiga jamaacada iyo shuruudii iyo arkaantii wax dhan waa ilaalinayaan salaada marka dee nebiguna aada buu u weyneeyey oo markii nebigu intaanu dhimanin sakaraatulmowtka uu saarnaa ayuu qolkiisa daahiisa ayuu saa usoo jalleeciyey waa fiiriyey muslimiintii oo wuxuu arkay imaam abubakar imaam u yahay iyaguna marka ay tukanayaan markaasuu nebigu farxad buu la qoslay marka nebiga sal ll ly slam isagoo weliba aada u xanuunsan maxaa yeeley dadkii muslimiinta ahayo rabbigood caabudayo is-adeecayo oo imaamkoodii marka gadaashiisa ku tukanayo markau arkay shaqadii ilaahay usoo diray inuu gutay buu arkay uu dareemay qofkuna shaqadiisa markau ogaado inuu guto wuu ku farxayaa dabcan ayb marka intuunan dhimaninna wuxuu dhihi wuxuu nabigu sal ll ly slam uu yidhi alsalaata wamaa malakat aymaanukum waxyaabihii marka nebigu ka dardaarmay salaadan baa ka mid a alsalaata war salaada ilaaliya wamaa malakat aymaanu iyo aymaanukum waxa midigtiinu hanatayna xoolaha iyo addoommada iyo aada leedihiinna ha loo ixsaan falo ayb marka wixii ugu dambeeyo nebiga ku dardaarmay salaadaasay ahayd salaada marka daba dabcan waxaa soo raaca tawxiidkana nebigana uu ku dardaarmay isagana oo waa kii intaunan dhimanin qabla an yamuuta bikhamsin waa kii yihi lacana allahu lyahuuda wالnasaara itakaduu qubuura anbiyaa'ihim masaajid yuxadiru maa sanacuu marka tawxiidka iyo salaada iyo ixsaanka qofka waxa aad gacanta ku hayso dadka aada maamulayso inaad u ixsaan fasho wayaalkaa marka waxyaabaha in la ilaaliyo dadka maanta qofkii qof iska dhowrsoon oo iska fiican ah waalidkiis kelmadda ugu danbeyso oo uga tegay waa ilaaliyaa soo maaha qofku wuxuu leeyahy shayganan waalidkay baa ii dardaarmay waa ilaalinayaa waalidkay saasuu igu ogaaba u dhahayaa xataa soomaalidu dhinaca waalidku waa ku fiican yihiin waa wax lagu ammaano marka dadadka kale loo fiiriyo waalidku waa u fiican yihiin soomaalidu xataa waxaad arkaysaa shay aan bannaanayn hadduu waalidku dardaarmo waa ka cabsanaa inuu ha fulinin haddii la dhaho wuu ka baqayaa xataa marka waalidkiina haddee nebigaa ka weyn soo maaha sala allahu calayhi wasalam wixii marka nebigu noo dardaarmay ilaaliya uuna yidhi inaan ilaalina waay marka uu nooga tegayba ayb ulaa-ika kuwaadaa tilmaamahaas iskale hum iyaga unbaa alwaarihuuna kuwa wax dhexlaaya ah aladiina kuwii weeyaan yarihuuna dhexlaayeen alfirdowsa jan firdows dhexlaayeen amase alfirdowsa beerihii yacni dhexlayeen beerihii markaa isdhex isku dhex jiray kuwii dhexlayay weeyaan kuwaasi hum iyagu khaaliduuna kuwii waaraya waay fiiha filfirdowsi firdows iyo janna beerahaasi dhexdooda kuwii ku waaraya waayo iyaga abaalmarkii baa marka ilaahay tilmaamay oo wuxuu yidhi ulaa-ika kuwaadaa hum iyaga unbaa alwaarihuuna kuwa dhexlay ah alwaarihuuna marka laba macnoba waa loo macneeyey tafsiir wuxuu leeyahay waxay dhexlayaan kuwii naarta galay boosaskii ay jannada ku lahaayeen bay qaadanayaan iyaga xadiid nebi baana sal ll ly slam arrintaa xoojinayo nebigu wuxuu leeyahay qof kastaa boos buu naarta iyo jannadaba ku leeyahay qofka mu'minkaa boosk yacni booska uu naarta ku ku lahaa gaal baa dhexlaayo u dib maraayo booskii uu gaalka jannada ku lahaana mu'min baa ka qaadanayo o ka dhexlayo mu'minka marka jannada galaa booskiisii iyo kii uu gaalka ka dhexlayba waa isku haystaa marka kaas kalena wuxuu qaadanayaa kii uu mu'minkii naarta ku lahaa isagaa dhexlayo gaalkaa dhexlayo waa maalin marka laysa laysdagaayo qiyaamaha walidalika ilaahay waa ka dhahaya yowma yajmacukum liyowmi اljamci dalika yowmu اtagaabun waa maalin marka laysdagaayo waayo dagiddu waxay ku imaaneen wixii aada lahaydoo nin kale kaa qaatay nasiib xumo iyo meel xun fadhi waay na ilaahan ka magan galnay na walidalika marka alwaarihuuna kuwaasi waa kuwa wax dhexlaayo waxay dhexlayaan waa maxay waa booskii gaalku uu ku lahaa jannada tafsiir kalena wuxuu leey alwaarihuuna macnaa waxay gelayaan un jannadaa laga wadaa ayb yarihuuna manaazila ahli nnaari min aljannati sidaa waa la yidhi xadiidna dabcan saan sheega waa lagu wariyey qaarna waxay leeyihiin macna alwiraatha waxay tahay huwa annahu ya-uulu amruhum ila aljanna arrintooda jannay ku dambeynaysaa unbaa laga wadaa dhaxalka labadaa macnaa aayadan ku jiro aladiina kuwii weeyaan kuwaa wax dhexlayo yarihuuna dhexlayaan alfirdowsa waa firdows kuwa dhexlaayo firdows marka waxaa laga wadaa albustaan waa beerta geedmiroodka iyo uu ku yaalo quruxda badanoo geedaheedu saa isu dhexgaleen waana bilugati ruum ayaa firdowska bilugati ruum waa albustaan tafsiirka marar badan kelimaadka qaar baad ku arkaya bilugati alxabasha bilugati ruum qur-aanku marka hal fiihi ma waxaa ku jiro kelimad cajami ah oo aan carabi aan ahayn masaladaas marka shaafici aada buu uga hadlaa waxaana baxdigiisa uu ku dhammaaday imaamu shaafici qur-aanka kelmad aan carabi ahayn kuma jirto ayuu dhahaa isaga marka wuxuu leeyahy markuu sidaa dhahayana wuxuu ujeedaa wixii laga helo oo luqaad kale ah luqaad kale ah waa min baabi tawaatu'i wa tawaafuqi luqaad waa meel luqaadku iska waafaqeen waay min baabi tawaadu wa tawaafuq waaye maahane ee luqadan marka carabiguna saanay ku tahay luqad kalena saasay ku tahay waa marka laba luqo iswaafaqday waaye maahane waxaan carabi ahayn kuma jiruu leeyahay isaga qaarna waxay leeyihiin waa ku jiraan kelimaad aan carabi ahayn waxaana kutusaayay leeyihiin asmaa'dan cajamtaba asmaa'dan yunus iyo yacni isxaaq iyo ibraahiim iyo sida asmaadan marka la leeyahay waa maalayansarif ciladuna waa cujma iyo calamiya iyo marka la leeyahay ee cujmadu maxay tahay bay dhahayeen ee isimku awalba laakiin lama tarjamaynin wax luqa hadda isaga taasi kuma xirna waxaa laga hadlayaa marka waxay tahay kelimaadka kale isagu ama mushtaqaadka noqon karo ama aan isagu aclaamtan qayaxan aan ahayn dabcan marka alla wuxuu leeyahay aladiina kuwii weeyaan yarihuuna dhexlaayeen alfirdowsa firdows dhexlaayeen hum iyagu khaaliduuna kuwii waaraya waaye fiiha firdows dhexdeed ku waaraya walaqad khalaqna alinsaana min sulaalati min tiin walaqad wallahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ahe khalaqnaa waan abuurnay alinsaana insaankii baan abuurnay min sulaalatin baanu ka abuur ayaanu ka abuurnay wax jiidmayo jiidmitaan ayaanu ka abuurnay ayaanu ka abuurnay kaa oo min diinin dhooba ka ahaaday ayb uma markaa dabadeed jacalnaa waxaanu ka dhignay hu insaankii jinsul insaan nudfatan mani ayaanu ka yeelnay manida oo fii qaraarin ku sugan makaan sugan ku sugan makaanka oo makiinin aada loo la makaniyey aada loo dhowray walaqad khalaqna alinsaana aayadda al-insaanka aadam miya mase waa gayru aadam aadam ilmihiisa laga wadaa sida fiicani waxay tahay qaraa-in ahaana isaga xoog badan insaanka in loo jeedo aadamba laftiisa min sulaalatinna asulaalatu waa fucaalatun min asalli waana istikhaaju shay min ashay sulaala marka waa fucaala waxaana loo jeedaa shay in shay laga bixiyo marka min sulaalatin jiiditaan ama ka bixin min diinin oo dhooba a baa laga abuuray aadam ee ka bixintaasi maxay tahay marka oo waxaa la yidhaha yuqaalu salaltu shacra min alcajiini tintii baan waxaan ka siibay cajiinkii waa siibitaan marka min sulaalatin waxaa la dhihi karaa walaqad khalaqna alinsaana aadam baan abuurnay min sulaalatin min mustallatin mid la siibay baanu ka abuurnay taasoo min diinin dhooba ah ile masderka ismu mafcuul waa laga laqbay karaa min sulaalatin min mustallatin tu la siibay baanu ka abuurnay taasoo min diinin dhooba ah marka almustallatu min kulli turbatin siibiddana marka maxay ka timid xadiid baa wuxuu leeyahay aadam markii intaan la abuurin carradii aadam laga abuuray meelo kala duwan baa laga keenay oo caro adag iyo mid jilicsan iyo mid cad iyo mid guduudan iyo mid madow meelo badan baa carradii marka laga keenay sulaalada marka taas waay waxaa laga soo siibay oo laga soo qaaday meelo kala duwan markaasaa laysku daray markii laysku daray baa la qooyey markaasay waxay noqotay dhiiqo min diininta taas waay markaasay qallashay markay qallashayna sidaa marka dhag dhag dhag gacanta loogu siiyo waxay noqotay mid markaa dhowdhowleynaysa min salsaalin kalfakhaar marka ilaahay dhahay walidaalika marka nebigu sal ll slam wuxuu yidhi bani aadamkiina sidaa ciiddii aadam laga abuuray maadaama ay kala duwanayd dabaa'icdooda waa kala duwanaatay mid dabcigiisu waa adag yahay sida dhulka qaar u adag yahay mid dabcigiisu waa jilicsan yahay sida dhulka qaar uu jilicsan yahay ninba caradaabaa waxun waxuun kasoo raacay dabaaicdii marka bani aadamka ciiddaa ayuu kala falgalay ninba qeyb iyo waxbuu kala falgalay marka macnaha aayadda sidaas weeyaano al-insaanada hore aadam in lagu macneeyo walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ahe khalaqnaa waanu abuurnay al-insaana aadam ayaan abuurnay min sulaalatin min mustallatin mid la bixiyey baan ka abuurnay min diinin taasoo min diinin dhooba ka ah waa min diinin dhooba xaggeed baanu ka abuurnay uma markaa dabadeed jacalnaa waxaanu ka yeelnay hu jinsul insaanka dhan hu-dan hadda marka aadam ma loo celinayo leanna aadam isaga mani lagama abuurin mana laga yeelin mani lagama keenin saa darteed marka hu-dan damiirkani waxaa loo celinayaa bani aadamka ee bani aadamka loo celinaa maba la sheegin damaa-irtuna soo looma celiyo wax madkuur ahoo lasoo xusay qasab maaha mar walbo mararka qaar baa waxaa loo celin karaa damiirka wax hayru madkuur ah oon lasoo xusin qariinada iyana lagu ogaan karo waxaana la yidhaha min baabi xataa tawaarat bilxijaab xataa tawaarat qoraxdii baa laga had ayaa la sheegay damiirka marka qoraxdu u noqonaya qoraxna lama soo sheegin aayadihii hore halkana marka tii oo kale weeyaan uma markaa dabadeed jacalnaahu bani aadamkii waxaanu ka dhignay bani aadam markii la abuuray kadib bani aadamkii waxaanu ka yeelnay nudfatan mani ayb manida oo fii qaraarin ku sugan fii mustaqarin meel makaanu sugnaasho meel lagu sugnaado meesha oo makiinin la dhowray oo aad markaa yacni loo makaniyey loona diyaariyey ilmahaas inay ku koraan waana riximka haweenta haweenka oo waa ilmo galeenka waa makaan marka haddaad fiiriso aad loogu diyaariyey manidii marka xayawaan manawigii iyo ugxantii iyo marka ay talqiixu ou dhaco wuxuu ku abuurmayaa marka meel baa marka ilaahay ugu talagalay oo ay tegaysaa marka raximkii manidii raximkay tegaysaa ugxan diyaarsan bay markaa la falgelaysaa oo aan yacni xaydkii iyo aan gaarin oo iyadoo aan fuun baabi-in ayay la falgelaysaa markaas baa waxaa ka samaysmaya marka bani aadam iyo iyo adwaar iyo adwaartiisa bal fiiri awoodda rabbi subxaanahu watacaala uma markaa dabadeed khalaqnaa ay sayarnaa waxaanu ka yeelnay khalaqnaa marka waxaa la tadmiininayaa bimacnaa sayarnaa ayaa la tadmiininayaa uma markaa da marka laba mafcuul bay qaadanaya ficlu tasyiir bay noqone uma markaa dabadeed khalaqnaa ay sayarnaa waxaanu ka ahaysiinay an nudfata manidii calaqatan baan ka dhignay oon ka ahaysiinay xinjir fakhalaqnaa waxaanu abuurnay ayaan waxaanu ka dhignay alcalaqata xinjirtiina mudqatan ayaanu ka dhignay cad hiliba fakhalaqnaa waxaanu ka dhignay almudqata cadka hilibka ah cidaaman lafaanu ka dhignay lafo fakasawnaa waxaanu huwinay oo aanu dhar uga dhignay alcidaama lafihii laxman hilib yacni ayaanu lafihii huwinay uma markaa dabadeed ansha-naa waan ahaysiinay hu insaankii khalqan ayaanu ka ahaysiinay abuuritaan aakhara oo kale abuuritaan kale ayaanu ka ahaysiinay oo ruuxdii baa lagu afuufay markaa fatabaaraka allahu allah sareeyo allah ixsaankiisu ziyaaday axsanu lkhaaliqiina inta wax suuraysa kan ugu wanaagsan baa ixsaankiisu batay uma markaa dabadeed inakum idinku bacda dalika kaagaas ka gadaale lamayituuna kuwii dhimanayaa tihiin uma markaa kabacdi inakum idinku yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha tubcathuuna yacni waa la idinsoo bixinayaa oo qiyaamihii baa la idiin soo bixinayaa insaankii marka xaaladihii uu maraayo xadiidkii ibnu mascuudna waa tilmaamay suuratu lxajna waa kusoo marnay uma markaa dabadeed khalaqnaa waxaanu ka dhignay annudfata manidii calaqatan baan ka dhignay xinjir fakhalaqnaa waxaanu ka yeelnay alcalaqata xinjirtiina mudqatan cad hiliba fakhalaqnaa waxaanu ka yeelnay almudqata cadka hilibkaana cidaaman kuwaa dhan marka marxalado oo bani aadamku soo maray waa afartan afartan afartan saas u soconaya fakhalaqnaa waxaanu ka dhignay almudqata cadka hilibka cidaaman lafaan ka dhignay marka lafaha iyo hilibka bani aadamka hilibkiisa ee lafuhu lafaha soo horreeyey cadkii yaraa ee hilibkaa waxaa loo bedelay lafo lafaanu ka dhignay marka qiraa'aadka qaarna waaywaay fakhalaqna almudqata cadman ayay leeyihin cadman marka haddii la yidhaha jinsigaa loo jeedaa laf un cadman marka hal laf lagama waday jinsu lcidaam lafa ayaanu ka dhignay fakasawnaa waxaanu marshinay oon huwinay alcidaama lafihii laxman hilib ayaanu ku dadnay marka kasaada laba mafcuul waad kuwii qaadan jiray oo asalka aan mubtadaiyo khabar aan kasoo gadoomin marka alcidaama ee laxma lafihii marka waxaanu huwinay oo aan markaa lebis aan uga dhignay hilib oo lafihii markaa hilib baa la saarayo insaankii marka lafihiisa hilib baa kasoo sokeeyo uma markaa dabadeed ansha-naahu ansha-na alinsaana insaankii baanu ahaysiinay ama ansha-naahu ansha-na alcidaama lafihii ayaanu ahaysiinay khalqan khalqi ayaanu ka ahaysiinay aakhara oo kale khalqigaa kale muxuu noqonayaa marka nafku ruux ibnu cabaas sidaasuu yidhi markaad ruux baan ku afuufnay hilibkii iyo lafihii ayaanu ruux ku afuufnay ruuxda marka lagu afuufo waa dhaqdhaqaaqaya marka ruuxda marka waxay siinaysaa jasadkii dhaqdhaqaaq ruuxdaa hadday iyadana ilaahay baa abuuray hadhow marka marka dambena marka ruuxda bani aadamka laga qaato wax dhaqdhaqaaqa yeelan maayo meydka haddaba dhaqdhaqaaqayaa maya ruuxdii marka waa wax ilaahay marka annaga aanan u jeedin haddana bani aadamkii dhaqdhaqaaqiisii iyo uu ku xiran yahay tafsiir labaad wuxuu leeyahay uma anshanaahu khalqan aakhara yacni macnaha waxaa loo jeedaa axwaashii ka dambeysay markii uu dhasho ilmanimadii iyo germadow inuu nin marka sagiir inuu noqdo oo germadow noqdo oo haddana oday noqdo xaaladahaas baa laga wadaana waa la yidhi fatabaaraka allaahu ilaahay ayaa ixsaankiisu batay fatabaaraka allaahu fatacaala allaahu allah sarreeyo axsanu lkhaaliqiina ku inta wax suuraysa midka ugu wanaagsan yaa sarreeyo marka axsanulkhaaliqiina waa bedel allahu baa laga bedela axsanu lkhaaliqiin marka aad tira ama bedel ka dhig ama haddaad doonto cadfubayaan waa ka dhigi kartaa marka axsanulkhaaliqiina marka la yidhaha khaaliqiin badan baaba halkan lagu sheegee khaaliqna waa ilaahay un soomaha waa haleh halkanna marka waxaa laleeyahy axsanu lkhaaliqiin alkhaaliqiin macnaha hadda aayadda laga wadaa waa almusawiriin waa dadka qaababka iyo shaybabka sameeya ee bani aadamkuna qaab waa sameeyaa allana waa sameeyaa waxba u qaab u yeelaa soo maha masaajidkan aan ku jirno muhandis baa qaabeeyey soo maha bani aadamkiina waxba u suureeyaayo qaab u yeelaa allana waxba u suureeyaa qaabna u yeelaa allah marka inta wax qaabeyso allah ugu wanaagsan marka macnaha marka khaaliqiin ku jira sidaas waaye ee lagama wado axsanulkhaaliqiina inta wax abuurto allah u wanaagsan oo markaa khaaliq kale oo aan allah ahayn in la sugaayo ha u qaadanin ayb alkhaaliqiin bimacna almusawiriin alsaaniciin saanic marka allana waa saanic bani aadamkuna waa saanic soo maha leanna waxaan yaa sameeyey marka la yidhaha yaa saanic ka ahaa hebel ninkan ka waran waa saanic baa la leeyahay waa farsamo yaqaan waa nin marka wax qaabayni yaqaano wax samey karo marka alkhaaliqiina bimacna saaniciina ama bimacna almusawiriin in laga macneeyo amaa khalqiga abuurista ah allah iskale kaas cid kalena lama laha ayb carabtuna de waxay aqoon jireen waayo ashcaartoodana waa ku badnayd ayb uma inakum uma intaa dabadeed inakum idinku lamayituuna kuwii dhimanayaa tihiin bacda dalika kaagaa kadib intaa kadib marka intaad adduunyada waqtigiinii ku qaadataan baad dhimanaysaan uma markaa dabadeed inakum idinku tubcathuuna waa la idin soo bixinayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha qiyaamaa laidin keenaya bankaad imaanaysaan saddexdii daaroodba waa laga sheekeeyey bani aadamku saddex daar bou soo maraayo daartan adduunyada oon hadda joogno iyo dhimashada iyo xaalada ka dambeyso daarulbarzakh ayaa la yidhaahdaa qabrigaa lagu qaataa qubuurta midda saddexaadna xayaatu daari lqaraar ayaa la yidhaha waa midda aakhiro saddexdan nolol waay labada dambe waxaa aasaas u ah middaan hadda aan ku jirno waxa aada daartan ku samayso ood ku kasbato iyo sidaad u dhaqanto ayaad labada daarood wax ku helaysaa marka qofka middan hadda uu joogo inuu ku dadaalaa haddii midi dhammaatana midda kale loo noqon maayo xaraamun calaa qaryatin ahlaknaaha anahum laa yarjicuun walaqad khalaqnaa fawqakum sabca daraa'iqa wamaa kunaa cani lkhalqi gaafiliin walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe eh khalaqnaa waxaanu abuurnay fawqakum idinka korkiina sabca daraa'iqa toddoba iskor saaran wamaa kunaa maanaan ahayn gaafiliina kuwii moog cani lkhalqi khalqiga abu yacni makhluuqa aan abuurayno kuwa aan waxba ka ogeyn ma nihin waa ognahay walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqeah khalaqnaa waxaanu abuurnay fawqakum idinka dushiina sabca daraa'iqa toddoba iskor saaran daraa'iq marka sabca samaawaatin toddobada samaa loo jeedaa daraa'iq marka maxaa loogu bixiyey litadaaruqihaa waa iskor saarnaanta ay iskor saaran yihiin wa huwa ana bacdahaa fawqa bacdin qaarkeed qaarka kalu ka koreeyaa yuqaalu waxaa la yidhaha daaraqa rajulu naclayhi qofkani labadiisa kobood ayuu isa saaray idaa adbaqa naclan calaa naclin kab markuu kab kor saaro ayaa waxaa la yidhaha daaraqan calayhi labadiisa kobood buu iskor saaray waxaa kaloo la yidhaha wataaraqa arajulu bayna thawbayni ninku marku laba maro uu duubsado marou duubsaday mid kaleu ka kor duubsaday waxaa la yidhaha taaraqa bayna thawbayni laba marou isdul saaray idaa labisa thawban calaa thawbin markuu labisto maro maro korkeed uu ku labisto macnaha marka meeshaas ku jiraa waxa uu yahay samadii maadaama ay iskor saaran tahay ayaa daraa'iq loo yiri marka dhulkuna waa la mid isagana saa isu saaran yahi marka dhulkan yacni cirkan marka la la fiiriyo sida ilaahay iyo rasuulka ay ka warramayaan ajraam ayuu leeyahay hawadan keliya ha fiirinin hawadan marka laga baxo ajraam ayaa jirto oo malaa-igtu kusu ay ku sujuudsan tahay oo yacnii cirk qoraxdii iyo dayixii iyo kawaaki yacni kawaakibtii iyo waxaas o dhan waa wada ajraam samaawi ah ajraam ayaa jirta ajraam marka waa wax jurmi lahoo hawo caadi ah maaha hawadani marka laga tago sama ayaa la tegayaa samadaasuna marka toddoba iskor saaran waaye bal xataa toddobadaa samadada waaa malaa-ig baaba joogaan malaa-ig baa joogaan mustaqaru arwaaxi lmu'miniin mu'miniinta arwaaxdooda halkaasaa mustaqar u ah marka keliya inaad aragtaan maaha cir cirkan waa iska hawo haddaad socoto socoto xaggeed gaaraysaa inaa istiraada maaha aduu maxaad ka garan baddani hadda waxaa laga yaabaa marka yani xaggey ku eg tahay waxaa laga yaaba bani aadamku inuunan dhamey karinba ajraamtaas markaa sama samadaasi marka waa ajraam isdul saaran marka wamaa kunaa ma aanaan ahayn gaafiliina kuwii moog oo iska halmaansan can ilkhalqi makhluuqa makhluuqa macnaha marka wamaa kunaa can ilkhalqi gaafiliin maxaa laga wadaa ay kunaa lahum xaafidiin innagaa ilaalina way maxaa laga ilaalinaa aayaddii xalay aan soo maraynay min an tasquta calayhim fatuhlikahum samadii inay kusoo dul dhacdo oo markaa ay halaagto hadda haddii xidig uu soo dhaco oo u dhulka ku dhaco soo wax ma halaagayo biriqda waad arkaysaa inta danabkan biriqda inta ay halaagaysa waa waad arkaysaa meeshaasi biriq baa ku dhacday intaasay halaagtay xidigihii sidoo kale waxaan marka ajraamtan samada naga jirta allaa naga hayan waana midda alla u yihi wayumsiku samaaa an taqaca cala alardi aayaddii kale maxay ahayd in allaha yumsiku asamaawaati waalarda an tazuulaa inay dhaqdhaqaaqaan wala in zaalataa in amsakahumaa min axadi min bacdihi hadday dhaqaaqaanna cid celin kartaa male dhulkan hadda hadduu gariir yar sameeyo sekanow gariiraa inta badan afar second shan second toban second yani marka uu soddon sekan oo kale uu dhulku gariiro ummado naf iyo maal fara badan baa ku halaagsamay haddii marka dhulku ka waran ou nusa saaco keliya uu gariiro ka waran marka nusaac wax badan maaha marka la fiiriya laakiin koonku see isu bedelahay berigii waad ogeydeen sunaamida waxaa la dhihi jiray markay dhaceenoo badda badahu badda dhulka uu ka gariiray jasiirade iyo dhul dhan oo jiray baa baaba-ay oo iska duug ma bad iska noqdeen ilaahay qudradiisu marka iyo waxa isagu oo naga hayo aad bay u waaweyn yihiin una badan yihiin bani aadamku marka shukri baa laga rabaa marka wamaa kunaa can ilkhalqi gaafiliin macnaha waxay tahay kunaa lahum xaafidiina min an tasquta calayhim fatuhlikahum وأنزلna mن السmاء mاء بqdr fأsknah في الأرض وإna عlى ذhاab bه laqاdirوn وأنزlnaa waxaanu dejinay min السmاءi samada xaggeeda maa-an biyaan kasoo dejinay biyaha oo bqadarin jaangooyo ku dheehan oon jaangooynay inaga faأskannaa waanu askuminay oo waan dejinay hu biyihii fi اlأrضi dhulka dhexdeeda ayaanu dejinay biyihii wainaa anaguna laqaadiruuna kuwii awoodayaan nahay calaa dahaabin la tegid bihi bilmaa-i aan la tagno biyihii aan la tagno calaa dahaabintaasi laqaadiruunay ku tacalluqee bihidana dahaabintay ku tacalluqee lianna dahaabin waa masdar qaadiruunana waa wasfi marka calaada hore jaari majruurka calaa dahaabinta laqaadiruunaad ku tacallujinaysaa bihidana dahaabinta ayaad ku tacallujinayna halkan marka alla wuxuu tilmaamayaa biyaha iyo sida uu noo siiyo wa anzalnaa waxaanu soo dejinnay min asamaa'i samada xaggeeda maa-an biyo ayaanu ka soo dejinnay biqadarin jaangooyaanu kusoo dejinnay anzalnaada waa ku tacallujin kartaa haddaad doontana nacti baad ka dhigi kartaayoo biyaha oo biqadarin jaangooyo ku dheehan multabisan biqadarin jaangooyintu marka waa maxay ilaahay isagaa u qoondaynaya dhulkan in baa laga siinayaa biyaha roobka dhulkan qeyb waaan meelahan kale qeyb isaga unbaa marka jaangooynayo qadarayo alla waa jaangooyn ou rabbi og yahay ayb suurat lfurqaan baanu ugu tegaynaa marka roobka iyo sidau rabbi subxaanahu watacaala u uqeybinayo ayb faskannaa biyihii waxaanu dejinnay oo aanu yeelnay faaskannaa waxaanu dejinnay hu biyihii fi lardi dhulka korkiisa ayaanu dejinnay fi lardi laba macnaa laga macneeyaa macno wuxuu yahay laba macnoo iskhilaafsan maaha waa laba macnoo isla socoto dhulka ayaanu biyaha dejinnay buu alla leeyahay dhulka godan balliyada iyo waraha roob baa da-ayo wartii biyay celinay biyahaasi markay celiso lix bilood baa laga yaabaa in la isticmaalo biyahaas oo xoolaha iyo laysaga waraabsano yaa meeshaa biyahaas ku askumiyey oo dejiye allah dhulkii meel waa godan tahay meel biyaha waa laqaysaa meel beere iyo waxbay soo dhalinaysaa intay biyihii cunto meelba si waayo fa askannaahu fi l ardi dhulkaanu dejinaynaa waxaa weeyaan marka waa balliyadii iyo meelihii godnaa oo ay biyuhu galayiin waxaa kaloo fil ardi laga wadaa ceelasha dhulka markaa marka la qodo biyaha loogu tagaa soo maaha biyaha dhulka ku jira waxaa u asala cirka roobkaa un bay ka imaanayaan marka biyo ayaanu dhulka yeelnay buu alla leeyahay subxaanahu watacaala ceelashaas markaa in la guriyaa ilaahay waxba kuma ah waa gurin karaa biyahanna marka yacni waa sidoo kale waa marin karaa waraha iyo meelaha ku jiraan bani aadamku marka dadka weliba aada waxaan usii bartay ama geologiga iyo bartay ama culumtan marka yacni xafriyaadka iyo waxyaabaha dadka bartay biyaha dhulka ku jiro wax badan bay aqoon u leeyihiin oo yacni qofka ilaahay tawfiiq waafajinaya wax badan oo qudrada alla ah buu ku garanaya uu kuna fahmaya biyahaas markaa dee ilaahay baa dhulka ku haya hadduu doono dhulka hoos buu sii geynaya riiguba uusan gaari karin qul ara-aytum in asbaxa maa'ukum gawran faman ya'tiikum bimaain maciin oo alla leeyahin wainaa anagu alaa wainaa anagu laqaadiruuna kuwii karo oo awoodo ayaanu nahay calaa dahaabin la tegitaan ayaan awoodnaa bihi bilmaa-i aan la tagno ayb faansha'naa lakum bihi janaatin min nakiili waacnaabin lakum fiiha fawaakihu kahiira wa minha ta'kuluun faansha'naa waxaanu ahaysiinay oonu abuurnay lakum idinka aan idiin ahaysiinay bihi bisababilmaa-i biyaha sababtooda jannaatin baanu idiin abuurnay oon idiin ahaysiinay beerayaalo beeraha oo min nakhiilin geedtimireed ka ahaaday iyo wa acnaabin cinab lakum waxaad leedihiin oo idin waxaa idinkugu sugan fiihaa filjannaati beeraha dhexdooda fawaakihu baa idinkugu sugan wax lagu faakihaysto oo yacni fawaakih fawaakihda oo kahiiratun aada u fara badan wa minhaa wa min alfawaakihi fawaakihda xaggooda ayaa ta'kuluuna aa ka cunaysaan wa shajaratanna ilaahay waa idiin abuurayoo waa idiin ahaysiiyey geed geedda oo takhruju baxayso kasoo baxayso min tuuri saynaaa saynaa buurteeda kasoo yacni ka baxayso geedda oo tambutu dhalanayso biduhni masxuubatan xaal ay tahay iyadoo ay la socoto biduhni saliid ay la jirto way dhalanaysaa iyadoo saliid wadato oo maceedu ay saliid ay tahay iyo wa sibqin iidaan iidaanka oo lil aakiliina usugnaaday kuwa wax cunaaya ay ku iidaantaan markaa fa ansha-naa waxaanu aan ahaysiinay lakum idinka aan idiin ahaysiinay bihi bisababilmaa-i biyaha sababkooda jannaatin beerayaalo min nakhiilin oo geedtimireed ah wa acnaabin cinab ah geed timireed iyo cinab keliya maxaa loo sheegay de waxa biyaha roobka ku baxo ee qudaar ama geeda ah way ka badan yihiin labadaani carabtaan wax kale aqoonin markaa xijaas joogtay carabta xijaas geed miroodka ay garanayaan waxay ahayn un cinab iyo timir wa ilaa yacni adduunyada maanta joogta haddaad fiirisaan yacni fawaakihdu wax la xisaabi kara ma ahan wax aad iyo aada u tiro badan wen meelahan markaa de isu socodka uu fiican yahay oo dhaqaalaha ama ganacsiga adduunka isugu yimaado suuqa qudaarta haddaad ka tagto waxaa laga yaabaa inaad aragto wax qudaaroo intaad adduunyada joogtay weligaaba aadan arkinba nacam ayaad ka ayaad ku arkaysaa nacam oo mid dhanaankiisu dhanaan dhanaan loo cuno mid macaan iyo dhanaan isku jira le mid uu macaan yahay midba uu si yahay nacam tusqaa bimaa-in waaxid wanufadilu bacdaha calaa bacdin fi lukli nacam weyaan marka alla taabuu labadan wuxuu u tilmaamay waa min baabi tanbiih iyaga waxay garanayaan unbaa lagu baraarujina ee macnuhu maaha labadaas keliya unbaa roobka ku baxda ma laga wada min naqiilin geetimireed iyo waa acnaabin cinab ah lakum idinka waxaa idinkugu sugnaaday waxaa idinkugu sugan fiihaa beeraha dhexdooda fawaakihu wax lagu faakihaysto fawaakih waxaa la yidhaha wax lagu faakihaysto innaga af soomaaligeenna fawaakih marka la macneynayo qudaar baa layska dhahayaa laakiin khudrawaad iyo fawaakih luqada carabiga laba macnay kala qaadanayaan khudrawaad waxaa la yidhaahdaa waxaan cagaaran ee marka la karsado waa qudaar cagaaran oo la karsado way ama ha noqdo koostada ama cabbageka ha noqdo ama yacni ha noqoto baashan jazarka la yidhaahday karootada iyo kuwayaalkaas oo dhan waa khudrawaadkay ku jiraan cagaarka ah fawaakihduna waxaa la yidhaha waxaa lagu faa kuwaasi cuno ahaana loo cunaa fawaakihdu laakiin waa marka cuntada la cuno iyo kale iyo macaansi iyo yaa loo yaa loogu faakihaystaa marka cambaha iyo mooska iyo fawaakihday isaga jiraan iyaga kuwan marka koostada iyo cabbageka iyona waa khudrawaad af soomaaligu kolley qudaar un baan labadaba iska dhahnaa moosku muxuu yahay qudaar waayu ayaan leenahay naam koostaduna waa maxay waa qudaar naam laakiin luqa alcarabiya khudrawaad iyo fawaakihi waaye luqadan kale qalaad iyadana vegetable iyo waxay kala dhahaan fruits naam markaa dee fawaakihdu marka waa fruits waayo laakiin maxaan ku sheegnaa af soomaali wax un lagu faakihaysto inaan dhahna waayo wax kale ku garan maayo kulley naam fawaakihda oo kathiiratun fara badan aad u badan ayaad markaa yacni ka iyo alla ayaa idinkugu sugan beeraha dhexdooda wa minhaa fawaakihda xaggooda ayaa ta'kuluuna ka cunaysaan wa shajaratan jannaatinta ayaad ku cadfaysaa fa ansha-naa lakum waxaanu idiin ahaysiinay bihi bilmaa-i biyaha roobka shajaratan geed ayaanu idinku idin ayaanu idinku ahaysiinay oon idiin abuurnay geedda oo takhruju baxayso min duuri saynaa min duuri siinaa-ana waa la akriyay saynaa-ana waa la akriyay ayb marka haddii la yihaahdo siinaa-a marka la yihaahdo waxay noqonaysaa waxay leeyihin marka waa ta'niis ma aha cillada oo sarfiga u diiday cilladu waxay tahay cujma iyo calamiya siinaa waa buur magaceeda magacana waa cajami alcalamiyatu walcujmatu labadaa cillo ayaa maalansarif ka dhigay is ismigan saynaa-a marka la yidhaahdana waxay leeyihiin hamzada ku jirtaa waxaa weeyaan hamzo oo ta'niis ah tusayso binaan calaa dalika marka ta'niidkaa cillo u noqonaya dabcan ta'niidkuna yaquumu maqaama cilatayni buu istaagaa naam amaa ta hore haddii la raaco sinaa-a la yidhaahdo waa min baabi cilbaa cilbaa tii la dhihi jiray iyo kale wa naam oo marka isaga ta'niis maaha waa iska marka wax ilxaaq iyo wax un ku jiraan wa shajaratan geed buu alla idinku ehaysiiyey roobkaa sababkiisa ayuu idin abuuray geedda oo takhruju baxayso min duuri saynaa-a saynaa buurteeda ka baxayso korkeeda dayib taas oo tambutu geeddaa oo tambutu dhalanayso biduhni masxuubatan xaal ay tahay iyadoo uu la jiro biduhni yacni saliid ay la jirto marka tambutuna laba qira'a ku jirto xarafkaani tambutu iyo tumbitu abuu camar muxuu akriyaa tumbitu biduhni tumbitu haddii la akriyo marka waa min ambata hamzadu waa hamzatu tacaddi tambutu waa dhalanaysaa waa laazim marka la rabo ficilkaa in mutacadi laga dhigo hamza ayaa lagu tacadina marka tumbitu marka la yidhaha shajarada oo tumbitu dhalinaysa waa biduhni ay duhna ayay dhalinaysaa saliid marka baada maxaan ka dhignay markaas sila ama zaa-iday iska noqonay tumbitu biduhni ay tumbitu duhna waxaa la mida marka walaa tulquu biaydiikum ila tahlukati ay walaa tulquu aydiyakum bad waa iska sila haddii marka tumbitu la yidhaahdana biduhnida waa kaa haddii tambutu la yidhaahdana caadi bay ku soconaysaayo waxaad leedahay geedda oo tambutu dhalanayso biduhni masxuubatan xaal ay tahay iyadoo lala saaxiibsiiyey oo ay oo ou la jiro biduhni saliid xaal ay la socoto ay wadato saliiddaasina marka waa zaytu zaytuun geeddaa marka waa shajaratu zaytuun shajarada marka miro yaryar oo kuuskuusan bay leedahay mirahaasi marka saliid ayaa laga tuujiyaa adduunyada saliidda loo jecel yahay ah nacam oo waxaa la yidhaha marka zaytu zaytuun baa la yidhaha ama olive oil nacam ayaa la yidhaahdaa geedku isaga marka mirihiisa waa la cunaa laftiisa oo miruhu marka lafna waa le laf ayuu leeyahay lafta ayarta lays ayaa layska tuuraa iyadii marka geedkii marka mirihiisiina waa la cunaa mirahaasi waxaa laga yaha wax dhadhana inuusa saa lahayn laakiin saliiddiisa aadna u anfac badan isaga laftiisana waa anfac badan yahay ummadahan marka weliba carabta ma weliba dadkan shaam iyo dhulkaa iyo ka yimaado ee cunto hadday kuu keenaan laazim zaytuunka waa la socdaan zaytuunkana marka jawaafahan annagu aan zaytuunka u naqaano ma aha midkan marka jawaafa la yiraahdaa inagu aan zaytuunka dhahno zaytuunka qur-aanku ka warramayo aayadduna ay ka warramayso waa midkaa marka aan tilmaamayo saliiddiisa marka aada baa loo ayaa loo jecel yahayo waxeeda yarkaa waxaa laga inay qaaliba tahay oo qur-aanka suuratu nuurna dabcan de waa ugu tegaynaayo allahu nuuru الsamaawaati walardi mathalu nuurihi kamishkaatin fiiha misbaax almisbaaxu fi zujaaja الزujاaجة kaأنha kوkب duriي yuqad min شhaجaraة مbaaرakaة زayتunaة laa شharقyaة walaa غarbiyaة yakaadu زaythaa yudiic walow lam tmsashu naar saliideeda say saafi u tahay waxayba ku dhowdahay inay iyada iska iftiinto oo ay hurto iyadoo aanba dabba loo dhoweysiinin inay iska iftiinta gaalada marka hataa laftoodu waad waa samaystaan iyaga aad bayna u jecel yihiin ilaa qaarkood ay yidhaahdaan marka virgin olive oil ay dhahayaan virgin olive oil marka waa midda waa saliid bikra a bay leeyihiin nacam oo iyadu marka yacnii aada saafina u ah yacni horaantana geedka marka miraha u dhaliyaba laga soo tuujiyo middaa marka waaba kasii qaalisan tahay kuwa kale xataa nacam kaas waayo marka wuxuu ilaahay ugu gal noogu gallad sheeganayo shajarada oo markaa tambutu dhalana yacni dhalanayso biduhni masxuubatan biduhni iyada oo markaa saliid lala saaxiibsiiyey xaalay saliid lala masxuubatan xaalay tahay tul ay la jirto biduhni saliid wa sibqin iyo iidaan ou la jiro lil aakiliina kuwa wax cunayo saliidda markaa de waxbaa yacni muufada iyo iyo rootiga iyo ayaa lagu cunaa oo qofku marka uu kula yani uu ku qoystaa wa sibqin marka waa iidaan ficlan marka de iidaan aada u fiicanna way tahay wa ina lakum waxaad leedihiin oo idiin sugnaaday fil ancaami xoolaha dh wa ina lakum waxaa idiin sugnaaday ood leedihiin fil ancaami xoolaha dhexdoodana la cibratan baa idinkugu sugnaatay ood ku leedihiin cibro qaadasho nusqiikum waanu idin waraabinaynaa idinka mimaa kii xaggiisaan idinka waraabinaynaa fii butuunihaa fii butuuni lancaami xoolaha calooshooda dhexdeeda ahaaday acaanihi walakum waxaad leedihiin fiihaa xoolaha dhexdooda waxaa idinkugu sugan manaaficu anfacaad kahiiratun aada u fara badan wa minhaa xoolaha xaggoodaadna ta'kuluuna ka cunaysaan wa calayhaa xoolaha korkooda iyo wa calalfulki doonida dusheeda ayaa tuxmaluuna la ydinku qaadaa ood meel intaad gaadiid baad ka dhiganaysaan wa ina lakum waxaa idiin sugnaaday ood leedihiin fil ancaami xoolaha dhexdooda waxaa idinkugu sugan la cibratan wax lagu cibro qaato nusqiikumna waa la akriyey nasqiikumna waa la akriyey nasqiikum haddii la yidhaha saqaabay ka ayaa laga keena waa thulaathi nusqiikum marka la yidhahna asqaa weeyaana waa rubaaci macnuhuna waa un isku mid nusqiikum waanu idin waraabinaynaa mimaa kii xaggiisaanu idinka waraabinaynaa fii butuunihaa caloosheeda dhexdeeda ahaaday leanna xooluhu markay wax cunaan cuntadii xaggey gelaysaa calooshii waa la shiidayaa dhacaano calooshu soo daynaysa inzymis iyaa lagu shiidayaa wixii markii la burburiyo intii dheefta ahayd waxay dib u gelaysaa dhiiggii ayaa wuxuu kala geynayaa meel walbo nafaqadaasi marka dhiiggu ou meel walba kala geynayo waxaa ku jira dacaanahan candhada soo gelaya markay candhadii caanihii marka kasoo buuxsamaan waa laga maalanayaa marka aayar caano marka waxaa laga cabayaa cad oo saafi ah oo qofka ugu filan cunto iyo cabid labadaba suuratu naxlina waa kusoo marno waina lakum fi lancaami lacibrata nusqiikum mima fii butuunihi min bayni farthin wa damin labanan khaalisan saa'iqan lishaaribiin marka uus iyo dhiig dhexdood baa laga soo miiray caanahan weelna waxaa looga dhigay candhadaas waa laga maalana marka markaasay ka cabayaan marka aayaddanna taa un bay marka tilmaamaysaa walakum waxaad leedihiin fiiha fil ancaami xoolaha dhexdooda waxaa ku leedihiin oo idinkugu sugan manaaficu manaafic manaaficda oo kahiiratun aada u fara badan manaaficdaada waxay tahay waad dhaqanaysaan oo maal bay idiin tahayoo qofku haddii uu u baahdo lacag iyo dhibaata ay ku dhacdo ama uu xanuunsado xoolihiisii qeybbu intuu gato ayar isku daaweynaya hadduu rabo xajkii buu ka aadayaa xoolihii anfacaad bay marka xoolihii dadkii uleeyihiin ayb oo diini ah iyo mid maadi ah labadaba xoolihii waa idinkugu sugan tahay qofka xooluhu inuu iska daba joogo un lama rabo wax anfacana uunan ka oofsanin xoolihii marka haddii ilaahay xoolo badan ku siiyo dee inaad xajkii ka aaddo intaad xoolihii gadgadato nasiib ilaahay ku siiyey nin baan haysanin zakadii inaad ka bax ka bixiso ilaahay uga dhawaato laakiin dadku in badan oo kamid a faqiir bayba isku haystaan banaan waxaa laga yaabaa saddex boqol in xeradiisa ay ku jirto ama laba boqol geela laba boqol oo sacaad ninkay xero ugu jirta hadda faqiir mi aha naam faqiir ma aha naam magaaladuu soo aadayaa qaraabada magaalada uu kusoo aado quutulyoon iska soo shaqaysto ayuu shaatiyaalka iyo dharka iyo ka aruursana naam oo ilmihii u geynaya iyagiina waa siinayaan faqiir ay u haystaan naam dhaqankii dhan baaba wuxuu iska noqday wax iska daba bani aadamku wuxuu barta barta barta runow u moodayaa naam laakiin ninkaa labada boqol oo sacaad haysto ama geela faraha ama ariga faraha badan haysto faqiir ma aha isaguna inuu faqiir isku moodo waxay noqonaysaa ilaahay nicmadiisa oo xaqirayo wa minhaa iyada xoolihii xaggooda ayaad ta'kuluuna ka cunaysaan oo xoolihii marka waa la qalanayaa markaas hilbahoodii baa la cunayaa wa calayhaa xoolihii korkooda marka wa calayhaadan xoolahoo dhan ma laga wado geela bis lo-da iyada lama fuulo oo iyada lama rartoo lama fuulo waagii nabiga s nabiga sal ll ly slam wuxuu ka sheekeeyey nin baa dibi ama neef sacab uu fuulay uu dusha ka koray markaasay waxay tidhi lam uklaq lihada war aniga sidan la iima abuurin inamaa khuliqtu lilxaraahati waxaa la ii abuuray bay tihi in beeraha i laygu qoto ee in aniga rakuub layga dhigta la iima abuurin saxaabadii marka waa yaabeen markaasay yidhahdeen baqaratun tatakalam neef sacab maa hadlay markaasuu nebigu wuxuu yihi sal ll ly slama uminu a ana wa abu bakrin wa cumar aniga iyo abu bakar iyo cumar waa rumaynaynaa yihi arrintaan marka abu salama wuxuu yihi wamaa humaa hama abu bakar iyo cumarna meeshaas ma joogin markaasaa nebigu u dhahay yani sida uu iimaankooda iskugu hubo nebiga abu bakar iyo cumar iyagoon joogin buu leeyahay iyagu waa rumaynayaan bal fiiri lo-diina waa taa arigiina da waaba ujeednaa lama raran karo isagoo arigu waa daciif naam maba la raran karo ari naam marka wa calayhaada waxaa loo jeedaa geela naam meeshaa marka waxaa laga qaatay mararka qaar inay dhici karto shay in si duuduuba inta loo sheego laakiin mid kamida loo jeedo sida hadda halkan oo kale masalo usuuli baana meelaha ku jirto hadda hadda halkan maxalkeeda aan aanay ahayn wa calayhaa xoolihii dushooda iyo wacala alfulki doonida korkeeda ayaa tuxmaluuna la idinku qaadayaayoo laydinku xambaarayaa waa la idinku qaadaya waa laydinku xambaaraya marka oo gaadiid baad ka dhiganaysaan geelii iyo yaad gaadiid aada rarataan yacni ayaad ka ayaa meel ku tagtaan baad ka dhiganaysaan doonidana waa laydinku xambaaraya waddan baad ka tegaysaan markaasaad meel kale ku tegaysaan hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamed